wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee wasiirku xigeenka ayaa maanta hortaga fadhi golaha shacabka ay ku lahaayeen xarintooda villa hargeysa ee magaalada muqdisho wasiirku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xildhibaan cabdifataax qaasim ayaa u sheegay golaha in hadday socota baaris lagu hayo siduu ku dhacay qaraxa ka dhacay jaalasiyaad loona soo qoray afar iyo toban askari ay ku jiraan saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka uuna ka mid yahay taliyihii kuliyadda jaalasiyaad qaar badan oo ilaa iyo afar iyo toban ayaa waxa weeyaan loo soo xiray oo saraakiil iyo askar waxa weeyaan ay ka mid yihiin oo ugu sareeyo taliyihii goobta mas-uulka ka ahaa baaristaas iyada ahna waxa weeyaan gacantaa lagu hayaa biidni illaahi tacaala wax la qariyo iyo ujeedda loo qariyo iyo sabab loo qariyona waxa weeyaan ma jirto oo waxa weeyaan dadkaas waxa weeye waa carruurteena waa wiilasheena kuwa maalin kasta dhimanayo waxa weeyaan ayay la mid yihiin waana ka xunnahay in waxa weeyaan ay taa dhacdo wasaaraddana mas-uul waxay ka tahay inay shaafiso
xildhibaan cabdirasaaq ciid oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ayaa ku dhaliilay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga sida uu u maareeyey ka hadalka arrinta kuliyadda jaalasiyaad wasiirka meeshaan markuu yimid oo ugu horreysay kama uusan tacsiyadaynin dadkii ku waxyeeloobay kuliyadda jaalasiyaad oo ah dad aada u tiro badan runtii asagoon ka tacsiyadaynin ayuu haddana wuxuu ku xijiyey hadal kale oo ah annaga maalin walba dhallinyaraan duugnaa waa fiirinayey body languagekiisaan fiirinayey wax naxariista ama danqasho xitaa kama muuqan runtii wasiirka waxaan u sheegi rabaa annaga ka baarlamaan ahaan iyo ka soomaali ahaan dhallinyaradaas aadaa ugu danqanay waana na dhibaysaa dhimashadoodii iyo dhaawacoodii iyo meel walba ay joogaan waxaan fiirsaday adigoo jooga galcad oo rag saraakiila lagu laayay oo xero la qarxiyey waxaan fiirsaday adigoo masegawaad jooga adigoo jooga meeshii kale oo ahayd caligaduud masaajid caligaduud intaas qaraxyaa ka dhacay dadaa lagu laayey waxaan kaloon fiirsaday adigoo la socota madaxweyne qorqoor oo tictok ka duubayo kule iga joojiya iga duubina marka wasaaraddan waxa waaye wasaarad oo very serious ah oo wasaaradda gaashaandhigga dalka waayo marka nin iska cayaaraya in loo dhiibo runtii foolxumo waxay ku tahay wasaaradda iyo dhammaan ciidamada qaranka sida ee dalkan waxaan soo jeedin lahaa baarlamaanka in ninkan laga fiirsado xilkiisa meeshaana la keeno runtii aaday ii dhibaysaa maanta sida u dhaqmaayo dhaqankiisa waxa waaye kama muuqanin wax yar oo jixinjaxa inuu ka danqanayo dhallinyarada soomaaliyeed meel kasta ay ku dhammaanayaan guddiga ku shaqada waxaan ka codsanaynaa inay noo keenaan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac oo ka jawaabaya su-aale ay weydiiyeen xildhibaanada qaarkood ayaa xusay arrinta kuliyadda jaalasiyaad inay la mid tahay waxyaabaha ka dhaca guud ahaan howlgalka ciidanka xoogga ay ku jiraan ee la dagaalanka al-shabaab
tacsida ka dhacday xerada qofka ugu xanuunka badan ugu soo gaaraya qofka mas-uuliyadda hayo daqiiqadaas qofka dhaawaca inuu daweeye laga rabo meedkana inuu duuga laga rabo xanuun bay lagu haysaa laakiin waxaa la ogaa waxaa ogaanaysa qof dagaal ku jiro kelida maxaa toore iiga gelisay ee madaxa maxaasaan iiga yeeshay war kuma lah dagaalaan ku jirnaa annaga intaasi in ka badan furmahay nooga soo dhinoo maaragta nooga soo shahiidaa maalin walbaan aasnaa wiil soomaaliyeedoo mustaqbal leh wiil soomaaliyeedoo hooyo iyo aabbo soo direen wiil soomaaliyeedoo oo maaragtaa qarankiisa inuu difaaca diyaar u ahaa ayaa subax walba asaga oo ama dhaawacan ama asagoo shahiiday furmaha ka soo qaadna anaga cabdulqaadir okay v o a muqdisho